xili dhowaan la filayo in dalkani soomaaliya ay ka dhacdo doorashada baarlamaanka iyo midka madaxweynaha ayaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabeelle waxay wadaa kulamo lagu baraarujinayo haweenka deegaanada hirshabeelle iyo guud ahaan dalka soomaaliya inay ka qayb qaataan tartanka siyaasadda haweenka islamarkaana ay soo dhacsadaan akuraasta ay xaqa u leeyihiin ee boqolkiiba soddon marwe sacdiye maxamed nuur oo ah wasiir dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabeelle ayaa madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya waxay ugu baaqday in la ilaaliyo qoondada haweenka islamarkaana afiiro gaar ah loo yeesho haweenka kusoo biiraya siyaasadda dalka
waxaa ku jirto haweenkii intii ay ku leeyihiin boqolkiiba soddonka shan iyo toban haddii maadaama qabiilkaas uu leeyahay waxaa laga rabaa saddex haween ah marka waxaan aad iyo aad maarata xamdi aan kaaga mahad celinaa inay fahmaan odayaasha beelaha ee qabiilada waxa uu ah namadoonada koontada haweenka meesha idinka jirta koontaa la sheegay ka doonta ay badanaa dhahaan ma aha wax bannaanka ka jira waxa lixdan iyo kowda beesha ay leedahay wax bannaanka ka jiro oo ama gaalana siisay ama ay qolo kalena siisay ma aha qabiilkiaan nahay koontadaas qabiilku leeyahay ay ka mid tahay inay haweenka kasoo dhex muuqdaan marka waxaa la rabaa in la fahmo sida ay odayaasho inta badan aan dhawaaqooda aan markaan la kulanna ayna dhahaan koontada laydin siiyey ciddii idin siisa ka doonta waxaan rabnaa inay fahmaan odayaasha shan iyo toban beeshii ee hesha saddex gabdhooda laga rabaa waxay ku dhex jirtaa gabadhu waa beesha beel caalam kama imaanin beeshaasay ka mid tahay beeshaasay ka dhalatay koontadu waxay ku jirtaa koontadu qabiilku helay ay ka mid tahay gabadha in qabiilka ay saaraan intii ay ku leedahay boqolkiiba tobankaas muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa ka socday kulamo looga hadlayay qoondada haweenka oo ay garwadeen ka ahayd wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana madaxda dowlad goboleedyada dalka looga codsanayay in la taageero haweenka siyaasadda kusoo biirayo si ay uga qayb qaataan tartanka kuraasta loogu jiro siyaasadda dalka